waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan hargeysyadu idinkaga imaanaya waxaana soo diyaariyey wariyaha v o a khadar maxamed caqulle barnaamijkana waxa uu ku saabsan yahay arrinta ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka ogan deegaanada somalilan waa tanay barnaamijka kusoo dhawaada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijku waxau idinka imanayaa magaalada hargeysa waxaana barnaamijka ku soo qaadanaynaa xaaladda siyaasadeed ee somalilan ee wakhtigan hadday noqoto arrimaha doorashooyinka iyo hadday noqoto xaaladaha abaareed ee haatan taagan intaba waxaana barnaamijka igala qaybgelaya ambasador aadan muuse jibriil waxa uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ah islamarkaana waa waaye arag wax ka qora arrimaha geeska ee dhinaca nabadgelyada iyo siyaasaddaba xildhibaan cabdikariin maxamed maxamed oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana ka soo baxay xisbiga kulmiye xildhibaan axmed maxamed hurre oo iskana soo baxay xisbiga mucaaridka ee waddani iyo xildhibaan cumar jaamac faarax oo ka soo baxay xisbiga kale ee mucaaridka ee ucid waa tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya wakhtigiin in ugu horraynba toddobaadkan waxaa la ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka ka dhinaa islamarkaana guddiga doorashooyinka somalilan ayaa haatan dhammaystirmay waa tallaabada ugu weyn ee iminka la qaaday haddaba su-aasha ugu horraysaan martida u bandhigaya ugu horrayn aan ugu horraysiiyo xildhibaan cumar jaamac faarax ma kuu muuqataa in ansixinta ama dhammaystirka guddiga doorashooyinka ee somalilan ay meesha ka saari doonto ama ay hoos u dhigi doonto murankii siyaasadeed bismi illaahi raxmaan raxiim horta runtii de waxaan arkaa maya weli lagama guurin waxaan u arkaa laba daraf baan labadaba raba inaan wax dhaahdo xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminayo iyo axsaabta mucaarad labadooduba inay dabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa waayo nabadgelyadeenna iyo electionko inoo hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay taa adduunku inaga daalacanayo wakhtiga hadhsani wuxuu ila eg yahay waa bil iyo waxaan ka badnayn xilligii doorashada madaxtooyada la qaban lahaa xildhibaan hurle xisbiga wadani ma ku muuqataa inay hoos u dhacday murankii siyaasiga xagga doorashadu oo ay dhamaystirka guddiga doorashooyinku xal ka noqon karayaan runtii aad baan u ammaanayaa bahda v o a iyo saaxiibadayda igula jira odaygeenan iconka aadan muse ambasadorka runtii horto inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa waa jiraa laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystaha yihiin xubnaha commissionka ee la dhammaystiray waayo markaad eegto waxyaabaha maqan waxaa jira waa muran siyaasiya oo u dhexeeya xisbiyada qaranka waxaana laysku hayaa waxa weeye muddo xileedadii iyo muddooyinkii doorashooyinka lagu qaban lahaa inta aan kuwa laga heshin oo aan consiska uu sheegay aadan aan la gaadhin waxaan qabaa inay sii jiitami doonto sidoo kale waxaa jirtay iskudayo badan oo lagu talagalay in lagu dhexdhexaadiyo odayaasha kuwaan laftigooda waxaad moodaa in si uun loo fashilay oo kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen guddidii ganacsatada ahayd oo runtii aan qabo talo dad badan ka guuxaysay oo ay qayb ka ahayd macal commishinkan laftigeedu in la ansixiyo inay ku jirtay sidoo kalena ay ku jirtay waa bal doorashooyinka iswada waafajiya markaa waxaan qabaa weli lama gaadhin maarkii loogu talagalay in xal rasmiya lagu gaadho laakiinse waa niyad wanaag xildhibaan cabdikariin maxamed axmed xisbiga kulmiyaad ka soo baxday marka la tilmaamayo xisbigii kulmiye waxaa dad badan leeyihiin meel baad ku dhegan tihiin ah sharci baa la raacayaa maydin muuqataa inaad xilli xarkaa barh sii daysaan aad aad baad macsan tahay barnaamijkan aad nagu siisay fursadda runtii soomaalida waxaa jiraa milil dushii lama dhayo arrintani waa arrin sharci sidoo kale arrimaha xisbiyada mucaaradka ay ku dhegan yihiin xerarka dalka inaynu raacnaa muhiima dastuurka dalka inaynu ku dhaqannaa muhiima arrinta taalaa waxa weeye xeerka ururada iyo axsaabta ee dhaqangalka ee maxkamadduna ay eeday ee muwaadiniinta afar labaatanka ahaa ay ka gudbiyeen dacwadda ee maanta shaqaynaya ee guddidii ururada iyo asxaabta siyaasaddu hawshii ay ku jirto miiska talada maanta waxaa dhinac ka fadhiya oo la ignoor garaynaya oo la isdigtiinaya xisbiyadii iyo xukuumaddiiyo dhinaca iyo dhinaca kale oo maanta sida dastuurka iyo maaragtay xeerarka dalku ay xaqa u siinayaan in muwaadiniintu ka qayb qaataan oo muddadii tobanka sanno ahayd muddadii ay ururada furan lahaayeen joogta ayaa iyaguna dooda dhinac kaga jira marka in la doonayo xalka hadduu soo dhowaado saddexda dhinac mar waxay noqon kartaa xisbiyada iyo xukuumadda oo dhinaca iyo marna ururada siyaasadda marna waxay noqon kartaa xukuumaddiiyo dhinaca xisbiyadii mucaaradka iyo ururada siyaasadda kan dhexdiina ahee saddexdii xisbi ee ilaa iminka shahaadadooda rasmiga ah haysta ayaabuu khilaaf u dhexeeya intaan la gaadhin qolyaha soo socda horta khadarow arrintu laysku hayo waa arrin sharciya arrinta sharcigaana waxunbay u baahan tahay golaha wakiiladu horta kaalintiisu waa wixii talo sharci iyo qabyo sharci taalla ee looga baahdo haddii hay-adaha ay khusayso arrintan maanta la ansixiyo guddidu waa tallaabo hore loo qaaday haddaan halka hore ku noqdo qodobkaygaasi guddiga doorashooyinka xisbiyada mucaaradkii waa aqlabiyadda golaha laba bilood ka hor wakhtigii aynu ansixinaynay doorashooyinka guddiga doorashooyinka xubnaha maanta aynu dib u ansixinay ee dhammaystirka ah qayb bay ka ahaayeen habsankaa ku yimiday labadaa bilood wax badan bay noo qabsoomi lahaa arrinta doorashada marka laga hadlayo hay-adda doorashada waddanka u qaabilsan waa guddiga doorashooyinka qaranka ee maanta dhammaystirmay guddidaasi marka ay haykalkeedii nidaamkii guddoomiyihii guddoonka xigeenkii iyo structurekoodii qaabdhismoodkoodii soo dhammaystirmaan wixii talo iyo wixii arrina iyo hay-adaha sharciga ayay tahay inay nagu soo celiyaan oo aynu ka war sugno marka inta laisku hayaa waxa weeye aynu sugno ciddii arrintan u xil saarnayd ee doorashooyinkan inay wakhtigu ka qabsoomayaan in kale marka weli wakhtigiina maynaan gaadhin in dee laga warsugo oo hay-addaa dhammaystirantay oo qaranka u qaabilsan qabsoomidda doorashooyinka ayaan aaminsan inayn jawaabteeda ka sugno aadan taladii u dambeysay ganacsatadu golahan fadhiya miiskan iminka kuwii ay u soo jeediyeen inay taladii arrinta wax ka qabtaanbe maxaa kuu muuqda sharciga haddii la raaco guddidan ugu dambaysana ay tidhi sharci bay arrintii gashay sharmuucda ha lagu dhameeyo de horta aada iyo aada iyo aad ayaan ugu mahadinayaa idaacadda v o eeda dee mawaaqifta wanaagsan ee had iyo jeer daahfuran ee feerka ahee dee ay maxaanku dhahdaa waan dhegaystaa marka waa mas-uul baan ka ahay waanan salaamaya waxaan ku yidhi haddii aynu ka hadlayno waaqica iyo riyaalitiga somalilan ay maanta ku jirto iyo wixii ay soo martay waa inaynaan ilaawin somalilanay maxaa tahay somalilanay maxaa tahay waxaan ka wadaa khilaafaadkan way ina soo mari jireen dunidana waa wax dhaca oo dimuquraadiyadda weliba ka dhaca oo maxaanku dhahdaa waa arrin muhima haddaba somalilan khilaafaadka jiraa waa khilaafaad siyaasi ah waa khilaafaad political oo isu bedelay conflict hadda khilaafaadka siyaasiga ah waxaynu lahaan jiray dhaqan aynu ku xallinaa dhaqankaasi waxa weeye dhaqankii aynu u samaysanay guurtidu inay xalliso guurtidii somalilan golaha wakiilada marka sharciga la ay joogto weeye laakiin xalliska arrinka waxa u xil saaran oo le guurtidaa leh saleebaan maxamed aadan bay arrinku dul yaallaa inuu xalliyo mushkilada laakiin wuu hadlay saleebaano wuxuu yidhi arrintii galnay oo noo dhammaan weyne ima qancin aniga anigu waayo aragnimadayda ima qancin saleebaan wuu dadaalayaa baa laga yaabaa laakiin dee waxay ahayd saleebaan inuu guurtidiisii bilowgiiba intuu soo fadhiisiyo yidhaahdo arrintu innaga ina dul taalle aan xallino guurtidu go-aankay gaadho oo ah waxa la yidhaha conflict management ayuu arrinku deg deg ugu dhammaan lahaa madaxweynuhuna male golaha wakiiladuna male haddaynaan isyeelyeelayn
intaan balla halkaa eraya ku daro si aan u yarcatay waxa weeye laba daraf baa hadda doodu ka taagantay dhinaana waa axsaabtii mucaaradka ahayd dhinaana waa madaxweynihii oo xisbiga kulmiyo hogaaminaya weliba waxa laysku hayeena waa doorasho waxa weeye dee doorashadu waa wakhti bay leedahay ummadduna waxbay samaysataa xeer bay dhigataa dastuur bay leedahay doorashaduna wakhti bay leedahay waxaan intii maqlayey axsaabta mucaaradku inta badan warwarka ay muujinayeen mar walba waxay ahayd inuu madaxweynuhu doonayo inuu doorashada madaxtooyada dib u riixo oo wax loogu daro isaguna wuxuu leeyahay madaxweynuhu wakhti xeerka qaranka iyo dastuurka ayaa neelaanaya waa dhab madaxweynuhu isaga ayaa mas-uul ka ah ilaalinta xeerka iyo dastuurka qaranka waxaanu leenahay haddaba arrintaas si aanay dhibaato u dhicin bal waxba noofembar saddex tobankeedii inagama xigaan madaxweynuhu suu isu waafajin lahaa bal waxaas oo dhan oo culays jira inuu iska fogayn lahaa eedda ah inaanu wakhti kororsi doonayn maran kaa dhex galo madaxweynuhu daartii guddiga xubnaha cusub wuxuu sheegay in doorashada ay gelayaan saddexda xisbi ee komishanka cusubi soo saaraan taa lafteedu waxay tahay waa stakeholders qayb buu ka yahay dadkan doorashada samaynaya inuu madaxwe laa laa halkaas lafteeda mid baanu kaga soo horjeednaa madaxweynuhu ma aha inuu dardaaran iyo directive inuu siiyo commissionka waayo waa dad dhexa iyaga ayaa loo doortay inaad sameeyaan iyada lafteeda ayaa gefayn talaa mise waa amar cabdikariin aan siino maadaama aan aan ku imaado
Een, horta khadarow madaxweynuhu waa odaygii qaranka een, madaxweynedkiisiibuu ku jiraa een, runtii inuu si guud xeerarka dalka iyo dastuurka dalka ilaaliyo ayaa runtii mas-uuliyaddiisa tahay madaxweynaha madaxweynedkiisu ku jirana madaxweyne la doortan baa bedeli doona guddiga doorashooyinkuna waxay u xilsaaran yihiin arrimaha doorashada iyo agaasinkooda Een, anugu waxaan qabaa natiijada iyo runtii in laga sugo jawaabta laakiin hadalka madaxweyne wax lasku mucaaridka waa kuwan ku hor fadhiya saaxiibadaha xildhibaanada waxay dhahaan waa amar guddidii loo yeedhinayo Een, horta madaxweynuhu waa odaygii qaranka een, madaxweynuhu dee talo i- ayuu ku leeyahay xisbiyada qaranka talo ay ku leeyihiin een, guddidu waa guddi dhexdhexaada waa guddi qaran waa guddi l- loo dhammaystira sharciyaddii oo golaha wakiilada kalsoonidoodii soo helay loo dhaariyey inay mas-uuliyaddaa qaadaan marka go-aanka u dambeeya iyagaa leh waana runtii tala soo jeedin in madaxweynuhu wixii uu la tagaa laakiin waxa weeye go-aanada ugu dambeeya ee doorashooyinka iyo timelinkooda iyo sida dastuurku dhigayo waxaynu ka suganaa guddida doorashooyinka qaranka xildhibaan eh, hurre laba qodob baan ku dari doonaa walaalkii cabdikariin markuu dee tilmaamayey commissionkan eh, cusub maalintii hore la diidey wuxuu yihi cidda diiday mucaaradka ahayd oo dee mucaaradku ma diidine goloweynaha cod baahsan unbaa diiday oo cid mucaarad iyo maxaafid u kala tilmaami karaysa anuu markaan hoos waxaan sanay iyagaabaanu nidhi qolada xukuumadda ayaa ayaaba diidanaa waayo haddii la eego dhinac kale dee xisbiyada mucaaradku kuwoodii waabuu maray waxaan qabaa xaggay ka timinay xaggooda tahay commissionkan horta waxaa inooga horreeyey commission hore oo weliba dhisay tiirarkii doorashooyinka lagu gelayey oo dhisay timelinekii doorashada lagu gelayey oo wax waliba ay u diyaarsanaayeen cidda burburisay commissionka ee meesha ka saartay iyadoo laga eegaya in doorashadu dib u dhacdo waa la garanaya asbaabtii lagu eriyey ilaa hadda cid la wadaagtay waxaa timi imtaan imika haddan hata haddaad eegto madaxweynaheena qaranku markii julaay ah, goluha uu yimi xeer foodhiin twenty twenty two wuxuu soo jeediyey aragtiyo uu ku tilmaamayo qaabka ay wax u dhacayaan wuxuu tilmaamay inaanay doorashada tooska ahaa ee ururadu ay ka hor imanayso doorashadii dastuuriga ahaa ee madaxweynaha ee mudaysnay tedin november sidoo kale wuxuu tilmaamay in xeerkeenna doorashooyinka ee xeer ninety one ay ka maqan tahay intii taabanaysay doorashooyinka ururada tooska ah waxyaabahaas oo dhan iyagoo qabiya ay jiraan in maanta loo yeedhiyo commissionkii la yidhaahdo waxaa soo horreysiinaysaan taa annagu qalad baanu arkayna ta kale labaad madaxweynuhu laba shaar buu huwan yahay shaar waa shaar madaxweynaha waa stateku dadka oo dhan baa u siman kaa dee tala guud buu bixin karaa laakiin tuu xalay ku hadlayey ama shalay ku hadlayey tii xisbigiisa ee uu doodiisa ku aaminsanaa ee uu xisbiyada qaranka kula faalloonayay ayuu commissionka u sheegay commissionka anigu ta exactly Een, aadan een, safiir sare maxaa kaaga soo baxay intaad dhegaysanaysay saaxiibada halkan xildhibaanada iyo hadalka madaxweyne horta waxaynu joognaa wakhti aynu u baahannahay inaynu ku soo arrinka aynu ku sarjarro rajooyinka maanta dadku uu- uu rabaan in arrinka la dhammaystiro la xalinta khilaafaadkan jira oo dhib weyn inagu haya Eh, taa madaxweynaha soo jeedin baan anigu u arkaa Eh, uma arko amar uu- uu madaxweynuhu siinayo kumana laha Eh, sidaa la sheegayo gu- eh, commissionku waa commission madax bannaan oo qaran Eh, iyagaana waa tii la dhaariyo dhaartaasaa ayaa hortaalla taas waa taa Hadda- haddaan mid yaroo guud ku daro oo aan anigu u arkay inay tahay khasab inaynu somalilan had- haddaynu nahay inaynu waxa weeye dalkeennu sistamkeennu laba sistam oo oo is- oo oo laysdhexgeliyey buu ku jiraa midna waa mid modern oo waa kaa multi party systemka ah nidaamka axsaabta badan ah oo nidaamka axsaabta badani dunida hore u martee dimuquraadiyadda waxay ku dhisantahay wax la yidhaahdo eh, majority rule ama eh, in xisbigii helaa uu xukumo laakiin innaga waxaa ku dhex jirta wax la yidhahdo traditional system hab dhaqameedkeennii soo jireenka ahaa labadaasaa isku isku lamaan haddii siyaasiyiinteennu ay lumiyaan conceptkaa waynu lunay fikirkaa labadaas system waxa la yidhaha hybrid political and security governance maxaynu u samaysanay kan modernka ah waxa masilaya maxaan ku dhahdaa golayaasha lasoo doortay ka traditionalkana waxa masilaya guurtida systemkii doorashooyinku ay u dhici jireen ee sharciga ahaa ayaa la isku qabtay oo oo mucaaradka iyo xukuumaddu isku qabteen oo ay xallin kari waayeen sidaa darteed maanta systemkeennii traditionalka ahaa ee muslax bayna alqabaa'il bay maanta dulka laabaan ku leehay sidaa darteed baan u leeyahay arrinku saleebaan iyo guurtidiisa jeclaan lahaa inaan u gudbo su-aal muhiima cumar keenay caawa waxaanu joognaa sagaalkii bishii sagaalaad saddex iyo tobankii noofembar waktiga doorashada madaxweyne dastuuriga ku dhammaa muddo xileedkii shanta sannadood waynu garanaynaa inta ka hadhay aan weydiiya cumar ma lagu qaban karaya saddex iyo tobanka nofembar ima muuqato rajaa in lagu qaban karayo doorashadii marka madaxtooyada oo u baahan tahay xal la wada leeyahay oo la wada gaadho xildhibaan hurre mayaa lagu qaban karaa hadda intayna inooga hadsan doorashadii madaxweyne horta inkastoy u dhammaystirnaayeen miisaaniyaddii qaranka iyo waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada oo miisaaniyaddii qaranka aan ugu darnay aniga cabdikariin labadayaduba oo aan isleenahay waxay u taallaa komishanka inay iyagu ku diyaargaroobaan iyagaana odhan kara kumana qaban karno waanan ku qaban karnaa laakiinse waxaan qabaa haddii la cidhiidhiyo wax yar bay dhaafi kartaa tedi november inta doonta ha dhafe laakiin technical extension yar baa iman karaan qabaa laakiin saddex iyo Nofem- tobankii ma- doorasho s- madaxweyne iyo mid ururo toonoo la qaban karaa sanadkan uma eka waad mahadsan tahay barkaad. Een, Cabdi Cabdikariin ma ku muuqataa inta ka hadsan bisha saddex iyo tobanka noofembar in doorashada madaxtooyada lagu qaban
Een, khadarow aniga waxay la muuqataa marka loo eego wakhtigaynu haysanno oo aada u kooban horta jawaabta rasmiga waxaynu ka suganaa guddiga doorashooyinka laakiin aniga Waan odoras cadaynaynaa.
aniga odaraskayga waxay la muuqataa inaanay wakhtiga ku qabsoomayn een, farsamo ahaan marka loo eego een, farsamooyinkaynu haysanno Een, waxaynu soo ogeyn doorasho madaxweyne oo dhici weyday xilligii daahir yaala kaahin xilligii axmed maxamed maxamuud siilaan halkee loo marayaa siday ku imanaysaa muddo kordhin aqalka guudsoona waa soo Een, horta laguma qaban karo waktiga sida muuqata doorasho lagu qaban karaa ma jiro laakiin inagu ee, dee xalal badan baynu heli jirnay waxaase muhima xal lagu lagu wada kalsoon yahay oo dadku ay wada wada qabaan laysla ogolaado in la helo aad baad mahadsantay waxaynu ka hadalnay saddex iyo tobankii noofembar oo xilligii muddaxileedka madaxweynaha waxaa xasaasi oo inoogu xigay lix iyo labaatanka disembar waa xilliga shahaadada xisbiyada iminka ragga xildhibaanadii ka soo baxeen cimriga shahaadada ee rasmigii ku dhantay haddii iyadoo sidan la yahay lasoo gaadho caawa lix iyo labaatankii disembar ururadii siyaasadda iyo saddexdii xisbina aynu ognay faraqa u dhexeeya inuu yahay shahaadadan muxuu noqonayaa xaaladda saddexdii xisbi siyaasadeed horta waxaa jira waxyaabo badan oo layska indhatirayo laga warwareegayo waxyaabaha waxaa ka mid ah in loo soo horraysiiyo xeerkii een, doorashadaas loo samayn lahaa ama ururadan ha noqdeen ama een, axsaab sidii loo geli lahaa doorashada madaxtooyada soo socota xeerku wuxuu sheegayaa lix bilood ka hor inay isdiiwaan geliyaan ururada siyaasaddu taas cidana iskuma hayso inay isdiiwaan geliyaan shirarkoodii qabsadaan taasi wax meesha taalla arrinta laakiin laysku hayo waxa weeye sidee baa dha- dha- ele- doorasho toosa ay u geli karayaan doorashadama waxaa wada gelayaa saddexdan xisbiya hadda jira mise kuwana jira arrintaasi waxay u baahantay in lagu dhiirado baarlamaankuna ku dhiirado een- een axsaabtuna ku dhiirato xeer rasmiya laga soo saaro laakiin cumar su-aasheedu xildhibaan anoo ixtiraam badan ku haya waxa weeye haddaynu saddex iyo tobankii noofembar ka hadalnay waa inaan ka hadalnaa lix iyo labaatankii disembar haddii sidaan lagu gaadho maxay noqonaysaa xaaladda xisbiyada ma de wakhtigoodii waa dhacaya wuu bannaanaya kuwan laftoodana wakhti ay ay ku jiri karaana ma jirto ururada laftoodu marka taas waa te waxaa lagama maarmaana in xeerkii n- article number fourteen in si deg dega wax looga bedelo oo xeerkaa lasoo saaro oo gol- golaha baarlamaanka ayay u tahay.
adigaa kamid golma ka bedel arrintaa inaanu wakhtiga ugu horreeya ajandahan ku darsanno isla su-aasha taa xaaladda xisbiyadoo keliya maaha xaaladda dalka oo dhan baa murug badan galaysa madaxweynaha tiisii baa dhacday isaga laftigiisa oo muddo dhaaf ah isaga kursigiisa laftigiisu legitimate ma noqonayo haddaanu sabab xalaala helin halkaa horta ku dar xisbiyadu way dhacayaan waad sheegtay ururaduna lixdan biloodee la siiyey iyagu laftigooduna way dhacaysa dalku wuxuu geli doonaa xaalad dhadhlog ah oo aan institution soomaali ku sheeg dhadhag waxa waa murugsan oo aan hay-adihii dalka ugu sarreeyey oo dhan ama stateka ka ahaa agtarada oo dhani aanay sharci haysan waxa keliya golaha keliya tee haysan karaa ee fadhiya waa golaha wakiilada unbaa fadhiya haddaan intaa ka horraysa xal siyaasi ah aan la gaadhin oona yay tahayna keenan waxay tahay in saddexdan xisbi qaran ee maanta jira ay xal siyaasiya keenaan shalay mar golaha wakiilada xeer fuudhiin oo iminka dhabta idiin saaran laakiin aan ku jirna soo ajandaa jeedintii guddida ganacsatadu laba siyaaboodba way u tilmaamtay oo aadan muusena uu sheego dee golaha gurtida oo khilaafaadka inoo taagan buu sheegay waa inay xukuumaddu ka dhabaysaa soo jeedinta oo madaxweynuhu sida kuwa kaleba xeerarka kale uu amendman u dalbanayo u keenaa u dhahdaa soo waafajiya heshiiska ama compromisekaa siyaasiga ayaanu gaadhnay saddex xisbi haddaan hadda xildhibaanka su- cabdikariin baan weydiinaya labiyo sideetankii xildhibaan saddexdiina ka wakiila koofiyaddii waxaad xidhan tihiin qaranka maxaa iminkaa jandaha loogu soo dari waayey way muuqataa muhiimadda ay leedahay ee ah inay doorashadii madaxweynuhu muddo dhaafo tii xisbiyaduna muddo dhaafo horta khadarow anu waxaan aaminsanahay in xeer- xeerarkii doorashooyinka lagu geli lahay ay dhammaan dhammaystiran yihiin haddii ay noqoto hawshan imka socota ee xeerka ururada axsaabta ee guddidaas ay ku shaqaynayso iyo hawshan imka socota ee ururada siyaasadda haddii ay noqoto xeerarkii lagu geli lahaa doorashooyinka axsaabta kuwa madaxtooyada dhammaantood wax ka dhiman ma jiro waxaan ku caddaynaya waxa weeye xeerka doorashooyinka guud ee somalilan xeer number koob iyo sagaashan labada kun iyo labaatanka soo baxay cutubka toddobaad qodobka sideed- sideed sideedsanaad iyo wixii ka dambeeya dhammaan waxay ka hadlayaan hadday noqoto goobta codbixinta iyo dhammaan ilaa marxaladda ugu dambaysa in lagu geli karo musharax oo ama musharax golaha deegaana ama musharax golaha wakiilada ama musharax madaxtooyo ama xisbi ama xisbi ama urur ayuu raacinaya marka horta xeerarkaasi aan waxaan aaminsanayay wax qabya ah oo haatan jira inaanay jirin oo lagu geli karo talabaadee kale ka dhex galo bishii january ii kaadiya lix iyo tobankeedii maxkamadda sare qaraarkii ay gaadhay waxaa ku jirtay doorasho toosa kow waxaa ku jirtay sidaas oo kale in la laalay doorashadii ururada eh, ku gelayeen golo deegaan waxaa sidoo kale ay tidhi hay-adaha ku shaqada lihii qabyadooda shaqo ha ka qabsadaan marka xataa markaad maxkamaddii sare qaraarkeeda u noqonno sow ma jiro ugu yaraan golo wakiileed baa tihiin ugu- xeerka foordhiina koob iyo tobanee maxkamaddu soo jeedisayna qabyaa ku jirta soo ma
Een, horta halkaa haddii aan caddeeyo waxa weeye arrintan horta waa muna sharci laakiin arrinta waxay dhalisay khilaaf siyaasiya khilaafkaa siyaasiga daneeyayaasha arrintan siyaasadda oo dhinac ka noqonaysa xukuumaddu dhinac ka noqonaysa xisbiyadu dhinacna ka noqonayaan ururada haddii loo baahdo xeerarkaa in wax lagu kabana golihii wakiiladu ay soo gelayaan golihii baarlamaanku guurtigi uu isaguna qayb ka soo gelayo dhammaantood waa daneeyaasha doorashada oo qayb ka noqonaya kaalinta loo baahan yahay inay buuxiyaan haddii ay timaado marka anu waxaan leeyahay jawaabta iyo shaqada xiddiisa bar la gaadho oo xisbiyadiina shar- sharciyadoodii dhacdo masanu baa lahaanaya Een, horta arrintaa sharciga xeerka een, nidaamka ururada iyo axsaabta waktiga uu qabanayo waa toban sano tobankii sano lix iyo labaatanka disembar buu kaga eegyahay marka waxaan leenahay xisbiyada qaranka ee gaar ahaan xisbiyada mucaaridka ah ee ilaa hadda ka warwareegaya inay doorashada galaan axsaabta oo xisbinimadoodii liisankii xeerkii waktigii liisankii loogu talagalay uu ka dhacaya waxaan leenahay aynu u tartanno dee diyaar baanu nahay soo soo diyaar garoo baanu ka wada shaqayno xisbiyada mucaaridka ah adiga xildhibaan ahaan haddii saddex iyo tobankii noofambar doorashadii madaxweynaha aanay dhacayn oo isla garan Een, horta dee waxaa jira hay-ada dastuuriya oo een, arrintaasi haddii ay timaado in doorashada madaxtooyada qabsoomi weydo xeerarka dalkan ay ku taallo dastuurkii dalku tilmaamayo xeerkii d- guud ee doorashooyinku tilmaamayo in golaha guurta arrintaasi markaa madaxileedkii madaxweynaha kordhin karo waa wax ku cad xeerarka dalka iyo dastuurkii dalka laakiin xeerkii ururada iyo axsaabta kuma cadda in liisanka loo kordhiyo xisbiyada qaranka marka waxaan leenahay intaan liisankaasi ka dhicin xisbiyada qaranka mucaarid iyo muxaafidba aynu ka wada shaqayno een, daneeyaasha siyaasaddana in las- in layska qanciyay u baahan tahay doonaya inaan aadan siiyo xogaha qaarkood waxay leeyihiin kororsimadii madaxweynuhu imikaba way ka dhex karaysaa golaha guurtiga haddii iyada sidan la yahay doorashadiina aanay dhacayn la kordhiyo golaha guurtiga mowqif gaadhan maxaa maxaa la filanayaa waxaa la filanayaa qolalaha saxani inuu sii maxaan ku dhac inuu sii xoogaysaa la filayaa maxaa yeelay dee xal weli lama gaadhin Eh, waxaad moodaa inaynu kulligeen ka ka hadlayno uun eh, nidaamkii casriga ahaa ee ee dimuquraadiyadu iyo doorashooyinka lagu gelayay siyaasiyiintu ilaa hadda way ku fashileen aniga sidaan u arko waxaa hadhay tii guurtidu inay timaado oo dhaqanku ay arrinka xalliso waxaan oo dhammina waxay ku xidhan yihiin wax la yidhaahdo consensus xal wada jira oo inta laysu yimaado la xal- la xali taani taani waa taasina waa halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee idaacadda v o a barnaamijka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee somalilan waxaa marti igu ah xildhibaan cabdikariin maxamed axmed oo xisbiga kulmiye ka tirsan xildhibaan axmed maxamed hurre oo xisbiga wadani ka tirsan iyo xildhibaan cumar jaamac faarax oo xisbiga ucid ka tirsan iyo diblomaasi sare ambasador aadan muuse jibriil oo bahda civil society-ga ama bulshada rayidka ka tirsan aynu u nimaadno ee dhinaca abaaraha iyo duruufaha sixir bararka ee dadka reer somalilan haysta iyadoo aynu ognahay in qaramada midoobay ay ka digtay in een, geeska africa ee, bulshada ku nooli ay khatar ugu jiraan bilaha soo socda in xaaladuhu ay sii adkaadaan haddaan roobab wanaagsani di'in mas-uuliyiin ee, qaran baa tihiin dhammaantiin doorashaynu ka hadlanaa dadkii cod ka bixin lahaana xaalado abaareed baa jira xildhibaan hure Eh, walaal aad baad mahadsan tahay Een, hal midna aynu ogaanowno wax xeero oo doorasho ah oo ururada maanta la aasaasay lagu geli karaa oo dalkeenna yaallaa ma jiro taasi horta waa midaynu mar walba doonayno inaynu ku iftiino taa haddaan noqdo xaaladda dhaqaale iyo ta bulsho ee dalkeennu aad iyo aad bay u hoosaysaa abaaruhu waad ogeydo biyola-aan baahsan iyo baadla-aan baa jirtay iminkana way dee jiraan sidoo kale si xirar barar innagana inoo gaara oo ka yimi tiirar ka mida dhaqaalaheennii iyo ganacsiyadeenii oo dumay oo suuqii waahaynkow ka yahay uu ka mid yahay suuqii wajaala isaga laftigiisa oo etoobiya oo kale ay wax badan ka qaadanaysay oo sarifkii lacagihii isaguna baaba'ay oo aan wax badani ka bixin iyaduna ay jiro saamayn laxaadle ayaa ku jirta nolosha dalka oo dhan doorashoo keliya ka hadli maayo ma saamaynayaa duruufaha nololeedii dadkii u ehelka yihiin arrinta doorashada horta doorasho markaynu ka hadlayno kama hadlayno inay bulshada dhammaanteed doorasho wada gelayso mar walba duruufahaas iyagoo jira bay qayb ka midi doorashooyinka galaan marka inagu kumbalsari maahan dhammaantooda ay wada galaan laakiinse waa xaalad duruufa oo runtii dici- daciifinaysa hamada iyo rabitaanka dadku inay isbeddel ay sameeyaan way saamaynaysaa
khadro laakiin waxaan ka odhan lahaa arrimahan maanta taagan dukumishkii waa la dhammaystiray haddii la dhammaystirana waxay ku wanaagsan tahay inaynu doonay inay la yimaadaan jadwalkii doorashada taasna marka taladooda lagu salgareeyo guurtoodana ay ku magaranaysa ay salayso hadday wax kordhinayaan time waktiga ay la yimaadaan abaar baa jirta baahsan baa dadkii haysata dad iyo duniyaba maanta way jilicsan yihiin xoolihii baa loo masruufaa sidii dadku ay cuntada u qaadanayeen xoolihii laftooda baa maanta cunto la siiyaa haddii dee arrintu si xumaato khasba way saamaynaysaa oo lug bay ku yeelanaysaa laakiin waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynuhu abiil buu sameeyey beesha caalamka ayuu yidhi naga soo gaara waxaad moodaa bahashii bani aadanimada lafteeda mararka qaar qabyaalad gasho oo nimankii reer galbeed ayna caawin jiray markay ukrain wax ka dhaceen ukrain bay u jeesteen aad baad mahadsantay xildhibaan cabdikariin ba xadda abaartu ma saamaynaysaa doorashooyinkan aynu ka hadlana walaal khadarow waa runtaayo xaalad abaareed iyo xaalad sixir barar oo runtii xaaladaha adduunka ka taagan ka yimiday baa waddankeena ka jira ilahayna waxaan ka barayna in abaartan inaga soo jebiyo raxmaadkiisa inoo shubo ilaa haddana meelaha qaar baanu dalka roobabku ka di'in waxaan aaminsanahay markaa xaaladaasi hadday sii socoto inay dee saamayn karto hay-adaha markaa qaabilsan baana qiimaynteeda ku shaqada leh aad iyo aad baad umahadsantahay dr aden qodobka siddeetan iyo saddexaad ee dastuurka somalilan in madaxweyneyaal loo adeegsaday ee madaxweynaha kororsiimadiisa loo cuskaday marar hore saleebaan maxamuud aadan toddobaadkan buu ha weligeed may dhicin buu ihi abaarta dalka ka jirta maanta
horta abaaraha kan iyo sicir bararkan iyo way saamaynaysaa doorashada toos bay u saamaynaysaa leanna waxa laga hadlaya waa dad dadkuna wuxuu ku tirsanyay nolol haddii noloshii ay cidhiidhi gasho dadkii inaynu doorashada ka fikirno maaha dadka naftoodii baa khatar ku jirta waxay ahayd xukuumadihii hore iyo kuwa maanta jooga inaynu wax ka sii dhiganno abaaraha iyo maxaanku idhaahdaa biyola-aanta dadaallo badan baa jiray oo lasoo sameeyey hadda gursud ma dilishan karaan qodobka dee waaba khasab eeg madaxweynaha hadday dhammaato wakhtigiisa xal la-aan doorashana la qaban karayn mar walba taas guurtay u taallaa oo hay-adda sharciga ee loo sameeyey inay maxaa weeyaan anwarisiyo xildhibaan xure horta walaal waad mahadsan tahay su-aasha aad tilmaantay golaha guurteedu ma uu qaadan karaa in loogu kordhiyo madaxweynaha dastuurka kuma taallo duruufta abaareed wax ku taalla qodobka saddexiyo sideetanaad faqraddiisa shanaad nabadgelya darra awgeed unbaa lagu kordhin karaa taasina meesha ma taallo xaaladdan abaareedna insha allah waxaynu rajaynaynaa in ilaahay roobkii dayrta shubi doono insha allah aynu gaadhi doonno waxaan qabaa siday u dhigayeen madaxdaad sheegtay iyo madaxda xukuumadduba waxbaa laga dhex baadhayaa laakiinse kuma jirtaan halkan leen
xildhibaan xog baa soo baxday sheegaysa golaha wakiilada inuu hadda ka socdo mooshinno iyo aragtiyo oo qolana rabto xildhibaanada ka midii in doorashada in sasaar mooshinan lasoo dhigo labada doorasho ay sasaar noqdaan waxaan ugu horraysiinayaa xildhibaan axmed maxamed hurle welibaan idiin raaciyo waxaa leeyahay golaha waxa ku xoog badan cidaan saddexda xisbiba ahayn maxaad ka odhaysaa taas oo koo horta runtii dee aragtidaasi waxay ku salaysan tahay aragtidii guddidii ganacsatada ay soo jeedisay oo ay soo ma jir ma jira way jirtaa way jiraan in la wadwado laakiin sida waa faq buu ku jiraa fagaaraha markuu yimaado ayuun baynu eegi ma iman doonaa karayaabaad isleeyahay waayo haddii uu helo dee kalsooni oo dadku u dareemaan mas-uuliyadda golaha oo aniga iyo cabdikariim iyo cumar inta iyaduba aan u dareennay inay xal tahay way iman doontaa insha allahu tacaala yaa wada waxa wada xubno ama xildhibaano u arkay inay dani ugu jirto dalka in lagu badbaadiyo soo jeedinta ganacsatada Een, cumaro waxaa la leeyahay waxaa jira aragti golaha ku xoogan oo saddexda xisbi ka madax bannaan oo isasaarkana ka soo horjeeda maye arrintaasi een, runtii waxaa wadaa axsaabta mucaarad way aqbaleen tala soo jeedintii een, ganacsatada een, hadday ugu badato cidda wadaana wayaga laakiin ururaa wadaa la leeyahay ar- ururada siyaasadda golaha ku dhex jira la leeyahay ururada siyaasadda een, xisbi xoog badan baa jira waad moodo inuu kaba xoog badan yahay ka xukuumadda iyo mucaaradada oo ka- waa kaah baa la yidhaahda urur urur marka ururkaasi ilaa labaatanayo een, een, axsaabtii een, mu- een, een, een, baarlamaankaana taageero ayuu ka haystaa waxaa laba eh, laba fikrood baa is- maanta israacay markii hore xisbigaas ee ururkaasaan leeyahay iyo xukuumaddoo israacay in la wada furo axsaabtu dhinac bay ahaayeen laakiin maanta waxaad moodaa inay haddana aragtida ku kala duwan yihiinoo uu ku raacsan yahay ururkaasi xagga mucaaradka in bahashii la furo welise mid aragti baa lagu kala duwan yahayoo ma doorasho toosaa la wadageli doonaa mise lama wadageli doono aad Koley baad baa- mahadsan- aad baad mahadsan cabdikariin arrintaasi golaha ka jirta Een, runtii dee xildhibaanada golaha wakiiladu hawl kasta oo arrimahaasi qaranka taabanaysa wixii danta qaranka abaan aaminsanaya inay go-aan ka gaari doonaan Een, xildhibaanaduna waa xildhibaano constituency iyo gobollo kala duwan ka soo jeeda laakiin dad badan dad badan waxay danaynayaan in doorashada ururada iyo dadka xisbiyada waxa weye doonaya si talada qaranka wax ugu yeeshaan ayay ayaa suurtagala marka leeyahay waxay waxay aragtidu mucaaridka isasaarka wadaa leeyahay xukuumaddu ma rabto een anu waxaan aaminsanahay dee aragtidu halkay u badato iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku matala gobolada dalku taladooda wixii ay warkaan unbay aqlabiyaddu noqon doontaa waxaana aaminsanaya inuu aam- in- inay u badan tahay in in la helo xisbiyo qaran oo loo tartamo maadaama wadad- muddadii xiliaadkii xisbiyada ay gaadhay marka waynu u joognaa cid kasta oo ku awood badanna mooshinada iyo wixii tala halkaa dooda ka timaado ayay u xildhibaan xildhibaan cumar jaamac wuxuu qiray in urur siyaasi oo awood kula goluhu jiro oo Een, waxaa jira xildhibaano ragga hogaaminaya ururadaasi deegaanadooda ay la socdaan oo wax la rabaan marka urur keliya maaha ururo badan baa jira xisbi- een, mudanayaal badan oo arrintaa kula socda oo een, talada dalka in maaha guddoomiyeyaasha iyo ragga siyaasadda hogaaminaya ay qayb ka noqdaan oo maanta loo arko een, in wakhtigoodii uu gaadhay dadka reer somalilan ay uga faa'iidaysan karaan marka way jiraan ururo iyo dad taageerayaal ku leh
waxaan doonaya dul maro xalka waxaa lagaga bixi karo xaaladaha inagu soo fool kale ee siyaasadeed ee nabadgeliyo anu horeysiyo xildhibaan eh, eh, xure Eh, horta walaal waad mahadsan tahay Een, xalka siyaasigii wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyadda qof kastaa leeyahay inuu qaato madaxweynaha ay ugu horeysa isagaa ammaanta ku qaadanaya hadduu maanta dalka xal keeno isagaana ku eebaysmaya haddii dalku inaga burburo madaxdii hore ee ka horreysay xaaladahan mid la midaba ay soo mareen mar walba marka xadhigga mucaaridku jiido way dabcinayeen marka la dabciyana waa la jiidayay marka waxaan leenahay madaxweynuhu waa inu falsafad noocaas oo kale la yimaadaa waa in heshiis yimaadaa lagu galo arrimahan taagan aan ku dhammaystirnay
Een, waxa weeye horta dee waad og tahay oo xilligii roobaadka bilbaabay naga xigtay deyrtu aan heli lahaa oo oktoobar insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay inaga jabiyo abaarta oo roobkii deyrta aynu helo Een, waxaan dareemayaa wata aan leeyahay mar walba talada koobaad aynu ka sugno guddiga doorashooyinka qaranku inay la yimaadaan jadwal cad iyo wakhtigay doorashada ku qabanayaan kaasi wuxuu markaa saamayn ku yeelanayaa tala soo jeedinta ay u gudbiyaan guurtada iyo wakhtiga kaasoo aan isleeyahay inaanay lix bilood ka badan naan karin marka xalka waxaan leeyahay een, waa in ay noqoto wax lagu wada kalsoon yahay madaxweynuhu sidaan u sheegay inuu xadhigga dabciyo mucaaradka laftoodu een, een, ay joojiyaan een, ma garanaysa ay dudubaankan faraha badan kule la tumayo la isugu yimaado tala qaran oo ay la isdhegaysto oo la is ixtiraamo abaartuna kolley cudurdaar ma noqo waa la helayaa
Een, walaal khadarow een, anu waxaan kolley aaminsanahay in dee arrintaasi wixii ka yimaada iyo xaaladaha waddanka guud ahaan hay-adda doorashooyinka aynu ka sugano wakhtigaasi inay ku qabsanto tala tala soo jeedintoodana ay guurtooda ku qiimayn karto xaaladda xaalad runtii adagba waddanka ku jira ilaahay inaga saaro halka waxaan u arkaa runtii xalku madaxweyneho keliya ma saarna xisbiyada qaranka mas-uuliyad baa saaran xisbiyada mucaaradka ah cid kastoo daneeyayaasha doorashadaasi ay khusaysana in talo qaran la iskaga yimaado oo labada dhinacba la isla eego oo talo runtii waddan ka dhaqi karta oo in kusoo calomaanlay go-aankeeda la gaadho waana rag gaadhi kara madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka intaasi waxaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a
khadar maxamed caqulle aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaad dhegeysanayseen